bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd darsigeenii shalay aan soo marnay aayadda lixdanaad walaa tacthaw fi lardi mufsidiin waxaa carabku inagaga dhacay mufsidiintu waa master muakida waa xaala muakida ma aha master muakida ayb wminhm umiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ila amaaniya wain hm ilaa yadunnuun waxaa lagu soo dhex jiray oo laga hadlayay ree bani israa'iil iyo dhaqan xumadoodii ay kula kaceen ilaahay rusushii uu soo diray subxaanahu wa tacaala iyo kutubtuu soo dejiyey taasaa laga soo hadlayay wuxuu marka alla yidhi subxaana wa tacaala wa minhum waxaa ka mid a yahuudda ama reer bani israa'iil waxaa ka mid a ummiyuuna kuwa aan waxna akhriyin waxna qorin kuwaasoo laa yaclamuuna aan ogeyn alkitaaba kitaabkii aan ogeyn oon garanayn kitaabku waxba kama oga towreedaha ilaa amaaniya ilaa laakiinse amaaniya yatamanawna waxay tamaninayaan yatamanawna waxay yididiilanayaan amaaniye yididiilooyin wa in hum mana aynan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya mooye wax kale ma ah laba qaybood wey qolo waad kuwii caamada ahaa qolona waa culimadoodii wey caamadoodii bay aayadaasu ka warrantayoo waxaa la yidhi reer bani israa'iil waxaa ka mid a kuwa aan waxna akhriyin waxna qorin ummiga waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa tilmaantiisu noocad waa nisbatun ila al um baa la yidhaahdaayo siduu hooyadii uu kaga soo dhacay siduu hooyadii siduu ku dhashay wey wax akhrinna lama barin wax qoridna lama barin ummi baa la yidhahdaa marka kuwa noocaasaa ka mid ah waa caamadoodii wey kuwa noocaasi kitaabkii tawreedaha waxba kama ay oga maynan akriyin ilaan waxbana ma akrin karaan waxbana macnaa waxa weyaan ma yani ma qori karaan wax looga sheegay unbay ka garan karaan yidi diilooyin mooye yacni waxyaabaa iyagu ay jecel yihiin oo laakiin aan xaqiiqo lahayn way iska rabaan laakiin wax jira ma ah intaa mooye wax kaloo kitaabka ka garanayaan ma jiro way uun malaynayaan un mala uun mala awaal unbay ku socdaan yididiilooyinku waxa weeyaan waxay iska yididiilanayaan oo iska rajaynayaan inuun loo dembi dhaafay wadaadadoodii baa waxay ku yidhaahdeen yacni waa laydin dembi dhaafi waxay ku yidhaahdeen naxnu abnaa'u ullahi wa axibaa'uhu ilaahay waxaynu nahay carruurtiisii iyo kuwuu jeclaa waxaa kaloo ku yidhaahdeen lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduuda maalmo tirsan unbay naaru ina taaban waxaa kaloo ku yidhaahdeen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara jannada idinka unbaa iska leh ammaani iyo yididilooyin noocaasoo kaloon xaqiiqo lahayn bay ku nool yihiin mala awaal unbayna ku socdaana kitaabkii towreed aha waxba kama ay ogaa kuwa noocaasa ka mida macnaha waa dadweynihii iyo caamadii wey macnaha saas weeyaan wa minhum waxaa ka mid a ahlulkitaabka ummiyuuna kuwa aan waxna akrin waxna qorin laa yaclamuuna kuwaasoo aan ogeyn alkitaaba kitaabkii aan ogeyn kitaabkii aan aqoon ulahayn towreed ahabaa laga wadaa ilaa amaaniya yididiilooyin mooye wuxuuna ay iska jecel yihiin oo sheeko been ah oo ay iska jecel yihiin mooye wax kalooy ka haystaan ma jiro wa in hum maa hum mana aynan ahaanin ilaa yadunnuuna kuwa malaynaya mooye ilaan waxa mar haddaadan xujadiisii iyo daliilkiisii aadan istul taagin mala unbuu kugu yahay marka diin mala awaal ay ku socdaan way macnaha fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim intaa marka waa caamadii wey culimmadoodiina waa fawaylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday yaktubuuna qoraya alkitaaba kitaabka qoraya kitaabka muxarafka ah ee la dooriyey yay qorayaan biaydiihim gacmahooday ku qorayaan uma markaa kadibna yaquuluuna odhanayay haadaa kani min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka ahaaday maxay saa u leeyihin liyashtaruu inay gataan daraaddeed oo iibsadaan bihi kitaabka muxarafka ah sababtiisa hamanan inay lacag ku iibsadaan qaliilan oo yar inay yani waxoogaa xoolaa dhaafsadaan fa waylun halaag baa lahum iyaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisa ayuu ugu uga sugnaaday katabad ay qortee aydiyahum gacmahoodu ay qoreen aydiihim gacmahoodu ay qoreen wa waylun halaag baa lahum iyaga u sugnaaday mimaa shay xaggii buu uga sugnaaday yagsibuuna ay shaqaysanayaan culimadooduna waxa weeye waa nimanka intay gacmahooda ku qorteen kitaab ayagu ay jeebkooda kala yimaadeen ooy dhaqan iyo axkaam dejisteen ayay waxay yidhaahdeen kan aanu qornay ilaahay agtiisu ka yimid waxay iyagu qorteen wey kitaabkii tawreedaha ma aha waa wax iyagu ay qorteen oo intay kitaabkii bedeleen ayagu jeebkooda kala yimaadeen markay qorteen oy dhaqan uga dhigeen ummaddii axkaam uga dhigeen nidaam nololeed uga dhigeen kadib ayaa si looga qaato u suuq galo baa waxay yidhaahdeen ilaahay agtiisu ka yimid haadaa min cindi illahi bay yidhahdeen maxay saa u leeyihiin oo kitaabka iyagu qoreen ilaahay agtiisu ka yimid ayuu leeyihin ilahay ugu been abuuranaya waxay rabaan inuu u gadmo waxoogaa adduunyay dhaafsanayaan leanna haddaad adigu jeebkaaga kitaabka kala timaadood qorato war lala dhaaf baa lagu dhihi si uu marka sharciyo u yeesho waa inaad tidhaahdaa ilaahay xaggiisuu ka soo degay saasay marka ku yidhaahdeen waxay doonayaan waxoogaaga madaxtinimada ah iyo xoolahay dadka ka qaadanayaan iyo gumaysigay dadweynaha gumaysanayaan inay gacanta ku sii hayaan danahaasay ku wataan saas daraaddeed bay been abuuradka u samaynayaan rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala halaag bay leeyihiin waxay gacmahoodu qoreen xaggiisay halaag ka leeyihiin waxaa kalooy leeyihiin halaag waxay shaqaysteen xaggiisa halaag bay ka leeyihiin oo waxay shaqaysteen muxuu yahay tan hore waxaad tidhaahdaa mimaa katabad aydiihim waa beentay qoreen ee haddana ay dhaheen ilahay xaggiisa ka timi mimaa yagsibuunana waxaad tidhahdaa waa waxay ku helhayeen oo xoolaha ah kusoo galahayay ama madaxnimadii ama xoolahay ku qaadanaye dadka kaga qaadanayeen ayaa mimaa yagsibuuna ah saas way macnaha waxay qabteenna waa waa waa kharibanta xoolahay ku heleenna waa khriban yihin fa waylun halaag liladiina kuwii buu u sugnaaday yaktubuuna qoraya alkitaaba kitaabka qoraya biaydiihim gacmahooda ku qoray kitaabkaasi marka maaha tawreed maaha waa kitaab ayagu jeebkooda ay kala yimaadeen oo gacmahooda ku qorteen tawreed oy bedeleen wey macnaha saas wey fa waylun halaag uma markaa kadib dhe kitaabkii markay qoraan si looga qaatoo looga rumaysto oo dadku ugu hoggaansamaan uma kadibna yaquuluuna waxay odhanayaan haadaa kani min cindi illaahi ilahay agtiisuu ka ahaaday kitaabkan ilaahay baa soo dejiyey liyashtaruu maxay saa u leeyihiin liyashtaruu inay iibsadaan daraaddeed bihi isaga inay ku iibsadaan hamanan lacag lacagtaasi waa waxoogaa adduunyaa baynu nidhi ama lacag ha noqoto ama dheef kalaba ha noqote hamanan dheef si ay ugu iibsadaan qaliilan oo yar xasanulbasri waxaa laga sheegaa inuu yidhi addunyaa bixabaafiriha adduunyada oo dhan baa saman qaliila ah lacag yara macana saas weyaan marka waxoogaagaa yarkaasi ay u dhaafsadaan oo madaxnimada iyo laaluushkay dadka ka qaadanan iyo wadaadnimada waxoogaaga lagu siinahaya iyo intaasay rabaan inay sii jirto ay sii haystaan fa waylun halaag baa lahum iyaga u sugnaaday mimaa shay xaggiibuu uga sugnaaday katabad ay qortay aydiihim aydiihim gacmahoodu ay qoreen waa been abuuradkay qoreen kitaabta ku qoreen wa waylun halaag baa lahum iyaga u sugnaaday mimaa kii xaggiisu uga sugnaaday yagsibuuna ay shaqaysanayaanoo xoolaha ay ku helayaan laaluushka iyo xoolahay ku qaadanayaan taa xaggeedana halaag bay ka leeyihiin buu rabbi yihi subxana wa tacala marka labada aayadood qolana caamadii bay tilmaantay qolana culimmadii nabigeenna waxaa ka sugan sal ly slam inuu yidhi yacni latattabicunna sanana man kana qablakum ummadihii idinka horreeyey jidadkoodii baad raaci doontaan weliba si daqiiqaad u raaci doontaan meel alla meeshay galaanna waad ka dabageli doontaan ummadda yacni islaamkaa caamadeeduna caamadii caamadii ahlulkitaabkay la mid noqdeen in badanoo culimadeedu una culimadii ahlulkitaabkay la mid noqdeen in badanoo caamada ah kitaab ilaahay war kama war hayaan sunno nebina kama war hayaan diin ilaahayna kama war hayaan laakiin waxay haystaan ummatu muxamed baa tihiinoo jannada horaad ka gelaysaan soo ammaanidii maaha saas weyaan ama wadaad baa meel ku xaraystayoo dariiqada ninkii soo galaayay jannada horay buu ka geli buu leeyahy intaasuu ku dhagan yahay waxna ma akhriyaan waxna ma arkaan waxna ma fiiriyaan laakiin ammaani bay haystaan waa caamadii culimmadii soomaa in badan oo ka mida kitaabay iyagu qorteen ama kuwo la mida ay qoreen bay dadka ku hor hayaanoo wax ku doonayaan madaxnimadii wadaadnimaa la ilaashanayaa kitaabtan wax lagu qaadanayaa la ilaashanayaa kuwii dadka looga yacni kitaabdayhayay baa la ilaashanayaa kutub dadka lagu haystoo la doonayo hunguri meesha loogu haysto ayaa diintiiba kaga soo hadhay qur-aankiina dadkii waa laga qaaday sunnadii nebina looma celinin yacni waxa weye hadyigii salafka looma celinin kutub wax qorayba aan la garanaynin bay wadaadadii ku dhagan yihiin si madaxnimadoodu usii jirtaiyo waxoogaaga ay ku qaadanayaan macnaha fa waylun lahum mima katabat aydiihim wa waylun lahum maa yagsibuun soomaa marka saas weeyaan yacni culimadiina culimadii yahuudday shabahday caamadiina caamadii yahuudday shabahday ilaa nabigaan yidhi sal lay waslam waad u ekaan doontaan oo jidadkoodaad mari doontaan buu nabi yhi sal lay slam wa qaaluu waxay yidhahdeen lan tamasanaa na taaban mayso annaaru naari na taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooye maalmahaasoo macduudatan la tiriyey maalmo la tiriyey mooye naar gelmayno qul waxaad tidhahdaa attakhadtum ma samaysateen cinda allahi ilaahay agtiisa miyaad samaysateen cahdan ballan inaan maalmo ka badan aan laydin cadaabayn ma ballan baad haysataan ilahay aada la gasheen hadduu ballankaasi jiro falan yukhlifa allahu alla guub yeeli maayo ama ka bixi maayo cahdahu ballankiisa laguma yaqaano ilahay ballanka inuu ka baxo hadday jiirto ballantaasi am bal iskaba dhaaf ballantaasi wax jira meehe taquuluuna ataquuluuna ma waxaad leedihiin cala allahi alla dushii ma waxaad ku sheegaysaan maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi ulahayn tanina waxay ahayd yacni waa ammaanidii hadda la soo sheegay waxay rumaysnaayeen naarta sideedaba inaysan gelaynin reer bani israa'iil ee ummadaha kaleeto unbaa naar loogu talagalay iyagu maalmo kooban oo tirsan unbay naarta geli wixii ka dambeeyana ummadaha kalea uga dambayn doona ummadaha kale uga dambeeyana way ku waari doonaan lan yadkhula aljannata ilaa man kana huudan aw nasaara nasaarana waxay tidhi jannada waxaa un geli nasaaro yahuudina waxay tidhi jannada yahuudunbaa iska leh laakiin naarta yaa iskale ummadaha kalaa leh wax yarun baan anagu gelayn tii baa marka la beeninaya waxaad ku tidhahdaa bale nebi ow ma ballan baad haysataan ilaahay uu idinla galay oo inaan naarta aydaan gelaynin maalmahaa tirsan mooye ballan ma haysaan hadduu ballankaasi jiro ballan ilaahay ka bixi maayo subxana wa tacala addoommadiisa uu la galay ballankaasi ma jiree ma ilaahay baad ku been abuuranaysaa haddii ballankaasi uusan jirin waxa soo hadhay waxa weeyaan waa ilaahay waxaydaan ogayn oo cilmi aydaan u lahayn inaad ilaahay dusha ka saaraysaan ood ilaahay ku been farrumanaysaan ood leedihiin ilaahay baa noo ballan qaadayoo been abuurad way wixiina marka am taquuluuna cala allahi maa laa taclamuun waxaydaan garanaynin oo been iyo been abuurad ah baad ku hadlaysaan way macnaha xadiis saxiixa ayaa nabigeena ka sugan sal lay waslam bukhaari soo saaray abu hurayra laga warinaya nabiga sal lay slam khaybar markuu furtay baa ri sumaysan yaa nabiga loo keenay sal lay slam yahuudi u keentay markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal lay slam wax alla wixii yahuud meesha joogto dhah laysoo ururiyo waa lasoo ururiyey nabigu wuxuu yihi yahuuday su-aal baan idin weydiinayaa run ma ii sheegaysa haabay dheh aabihiin yuu ahaa buu yidhi hebel buu ahaa bay dheh beentin weeye aabihiin hebel buu ahaa buu yidhi nabigu sal lay slam waa runtaabay dheheen su-aal labaad baan idin weydiine run ma iiga sheegaysaan haabay dheheen man ahlu naari buu nabigu ku yuri sal lay slam ahlu naarku yaa wey naarta dadku ilaahay ugu talagalay yaa wey markaasaa waxay yidhaahdeen yacni nakunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna fiiha wax yar baanu anagu naarta ku jiri doonaa kadibna idinkaa nooga dambayn doonay dheh markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay wasalam beentiin weeye ikhsa'uu fiiha laa nakhlufukum fiiha abada waa beentiin e ku fogaada buu nabi uri sal lay wasalam naarta idinkana dambayn mayna buu nabigu uri sal lay slam su-aal saddexaad baan idin weydiina run ma ka sheegaysaan haabay dheheen ridan ma soo sumaysaan buuhi haabay dheheen waan soo sumaynay oo maxaad ula jeedeen waxaan rabnay haddaad nebi tahayna inaysan dhib kuu geysanaynin baan ogeyn haddaad beenaalo tahayna inaad ku dhimataan rabnay oo ummaddaan kaaga raaxayn ujeeddadu marka maxay tahay ujeeddadu waxa weeyaan yani wuxuu nebigu ku yidhi man ahlu naar waxay yidhaahdeen wakti yar baan naarta ku jiri doonaa kadibna idinkaa nooga dambayn doona lan tamasana annaaru ilaa ayaaman macduuda taas way macnaha marka waa been abuuradka iyagu intay jeebkooda kala yimaadeen ay un caamada ugu sheekaynayen wixii unbaa diin u noqday wa qaaluu waxay idhahdeen lan tamasana na taaban mayso annaaru naari na taaban mayso ilaa ayaaman maalmo mooyaane macduudatan oo la tiriyey culimada qaar waxay leeyihiin waa maalmahay dibiga caabudeen wallahu aclam qul waxaad tidhahdaa attakhadtum ma samaysateen cinda allahi ilahay agtiisa miyaad cahdan ballan samaysateen ma ballan baad dhigateen ilahay agti oo inuusan maalmo mooye ka badan idin cadaabayn falan yukhlifa allahu hadday saas tahay falan yukhlifa allahu alla guub yeeli maayo ama ka bixi maayo cahdahu ballankiisa laguma yaqaano ilahay ballankiisa inuu ka baxo subxana wa tacala am amase taquuluuna ma waxaad leedihiin cala allahi alla dushii maa laa taclamuuna waxaydaan cilmi ulahaynoo ma waxaydaan garanaynin oo aydaan aqoon ulahayn baad ilahay dushii ku sheegaysaan subxana wa tacala oo ku been abuuranaysaan balaa man kasaba sayi'atan waaxaatat bihi khati'atu faulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha qaaliduun haddii la beeniyey oo la yidhi yahuud baa janno iskale warkeeda ka baxa xaqiiqadaa loo sheegi markaa balaa warkaa daayey saaad idinku jeceshihiin arrinku ma ahee man kasaba ciddii shaqaysatay sayi'atan xumaan arrin xun ruuxii la yimaada oo wa axaatat ay koobto bihi isaga khatii'atuhu gafkiisu uu koobo fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsanna ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada dadkeedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeday khaaliduuna ku waaraya miisaanku waa ka yahuud baanu nahay oo shacabkii ilaahay doortay baanu nahay oo janno annaga naar annaga nalooma qorin oo jannadu annagay goonin noo tahay warkaa ka imaadee miisaanka saxdaa ma rabtaan saad idinku rabtaan arrinku ma ahee ee jeceshihiine waxa weeyaan ruuxii gaf la yimaada oo mid xun la yimaada xumaantiisuna ay hareerayso xumaantiisu hareerayso maxaa laga wadaa ruuxa xumaantiisu markay afarta dhinacba ka marto isku wareejiso waa mar loo waayey wax khayraba loo waayey soo ma waa gaalkii waa mushrigii ilaahay isagoo u shariig yeelaya dhintay wey wa ilaa ruuxa mu'minka ah intuu dooniba camalkiisu ha yaraadee sayi-adii iyo khalad iyo gafku ma koobin ma hareeraynin meel unbay xasana uga jirtaa soo ma wa axaatat bihi khati'atuhu gafkiisuna uu hareereeyo dhinacyaha ka wada maro ruuxaasi waa naarta dadkeedii wayna ku waarayaan ciddii iimaan iyo camal saalixa la timaadana waa jannada dadkeedii wayna ku waari doonaan marka idinku qoladeed tihiin wey miisaanku wa kaase ma qoladan dambaad tihiin mise qolada hore qolada horaa tihiin wey laanna shirki bay ku dhex jiraan cusayr ibnullaahi bay ku hayaan oo kitaabkii ilaahay bay khilaafeen oo rusushiibay laayeen oo wax xumaan oy la hadheen maba jirtaba haddana maca daalika idinkoo sidaasa miisaanka ilaahay wuxuu keenayaa inaad dadka naarta ka mid tihiin dadka jannada galayana inaydaan ku jirin miisaanka ilahay saasuu keenaya amaa sheegashadiinna sooma waxaad doontaan sheegta saas way macnaa ayib balaa iska dhaafe yacni hadalkaa dhaafa oo saad rabtaan arrinku ma ahee man kasaba ciddii shaqaysata sayi'atan xumaan oo shirkigii ah oo wa axaatat ay koobto bihi isaga khati'atuhu oo wa axaatat ay koobto bihi isaga khati'atuhu gafkiisu ay koobto gafkiisiibaa koobay yani wax khayraba looma helin wey isagoo dhan wada shar buu noqday fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta dadkeedii wey hum iyaguna fiihaa naarta dhexeeday khaaliduuna kuwa ku waaraya naartaasay ku waaraya yididiiladiina adduunka ay yididiilanayeen iyo sheekaday isugu sheekayn jireenna waxba kama jiro waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey iimaanka dhabtaa la yimid ee rususha iyo kutubtii oo dhan wada rumeeyey iyo xaqaba oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan iimaankoodana dhaqan ku daray iyo inay fuliyaan wixii ilaahay faray kuwa noocaasi ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada dadkeedii weeye hum iyagu fiihaa dhexdeeday khaaliduuna kuwa ku waarayay waxay la mid tahay aayadda aan ugu tegi doono fii suurati nisa laysa biamaniyikum walaa amaniyi ahli lkitaab saad yidi diilanaysaan ma ah ahlulkitaabku sayidi diilanayaanna ma aha laysa biamaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bihi walaa yajid lahu min duuni illahi waliya walaa nasiira waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw unha wahuwa mu'min faulaa'ika yadkhuluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira aayaddaasi la mid yani yidi diiladiinnu ma saad idinku aad rabtaan noqon mayso yahuudu say rabtana noqon mayso ee ruuxii xumaan la yimaada xumaantaana ku geeriyoodayo naar buu geli ruuxii iimaan iyo camal saalix iyo khayr la yimaadana jannuu leeyahay miisaanku waa kaa halkaa marka ha ku dhammaato nasab baa wax ii qaban iyo qaraabaa wax ii qaban iyo dariiqaa wax ii qaban iyo magac baa wax ii qaban iyo xoolaa wax ii qaban meesha ka saar labadaa miisaankaad ku jirta unbaa lagu weydiin saas way macnaha waid akhadnaa mihaaqa bani israa'iila laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana waxyaabihii khaladaadkoodii baa laga sii hadlay wuxuu rabbi yihi subxana wa tacala wadkur waxaad xusaa id waqti akhadnaa aan qabanay mihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii la adkeeyey laa tacbuduuna ha caabudina laa tacbuduuna ma caabudaysaan waa ka ballankii laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allaha alla mooye wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada idin dhashay biixsaanan samafal wadilqurbaa dhowaanshaha midka u saaxiibkaee sokeeyaha ana isagana u samafala walyataamaa agoontana u samafala waalmasaakiini masaakiintana u samafala waquuluu waxaad tidhaahdaan linnaasi dadka waxaad ku tidhaahdaan xusnan kalaaman xusnan kalaam wanaaga hadal wanaaga dadka ku dhaca wa aqiimuu toosiya alsalaata salaada toosiya oo sidii la idiin faray u tukada wa aatuu siiya azakaata zakadana siiya dadkii lahaa uma markaa kadibna ballantaa markii laydinka qaaday kadib tawallaytum waad jeedsateen ilaa qaliilan wax yar oo minkum idinka idinka mida mooye walxaal baad jeedsateen antum idinku mucriduuna aatihin kuwa jeedsada dhaqan bayba idin tahay tanina ballan bay ahayd ballanta laga qaaday waxay ahayd inay xuquuqda gutaan xaqana sida loo kala leeyahaa ay u kala hormariyaan xaq jira oo lagugu leeyahay ka ilaahay baa ugu weyn muxuu yahay xaqa ilahay kugu leeyahay laa tacbuduuna ila allaha w keligii inaad caabudo atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah xaqu llahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shayan keligii inay caabadaano cidna ayna wax ugu darin kaasi xaqa koobaad xaqa soo raacay waa xaqa labada ku dhashay oo iyagana u samafal u baarinimo samee yacni u noqo yani waxa weeyaan wixii wanaaga ka shaqe amarkooda ha caasiin yacni waalidka u samafala qaraabada iyo dadka sokeeyaha iyoiyo xigaalkiinana xidhiidhiya oo xaqooda iyagana siiya agoontana iyagana xanaaneeya oo iyagana u samafala waa carruurta yaryarkee aabbahood dhintay cid u shaqaysana aan haysanin kuwaa yani bulshada qaybaheeda hoose wey masaakiinta oo dadka baahan ee danlaydeen waxba haysaninna iyagana u samafala oo dhaqaalihiinna iyo xoolihiinna waxbay kuleeyihiina siiya dadkana hadal wanaagsan ku dhaho afxumo iyo aflagaado dadku yeena idinkala kulmin khayrka inaad u sheegtaan oo diinta ugu yeedhaan oo ilaahay bartaan oo afkiina wanaagun dadka ku dhaha sidaasaa lagu leey salaadana toosiya sakadana siiya oo xoolihiina ka bixiya intaa markaanu ka qaadnay ballantii ahayd balsheeg baa layidhi oo xus maxay sameeyeen markaa kadib waad jeedsateen reer bani israa'iilow wax yaroo idinka idinka mida mooye intaas oo ilaahay idinkula ballamay inaad la timaadaan waad ka jeedsateen dhaqanna waxaaba idiin aba inaad jeedsataan wa antum mucriduuna wax idinkuba cusub ma ahe caadi bay idin tahay inaad jeedsataanoo aada ilaahay aayaadkiisa iyo ka jeedsataan axkaamtiisa macnaha diinta inaad ka jeedsataan marka intan reer bani israa'iil la faray ayaa inagana layna faray fii suurati nisa baan ugu tegi doona wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shayan wabilwaalidayni ixsaana wabidi lqurba walyataama ila akhiri laaya inaga lafteenna tanaa layna faray macnaha wadkur waxaad xustaa nebiyow id waqti wadkuru xusa id waqti akhadnaa aan qabanay miihaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii markaan qabanay la adkeeyo weliba dhaarta lagu adkeeyey laa tacbuduuna ma caabudaysaan waa ka ballankii muxuu ahaa ballankaas laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allaha alla mooye laa tacbuduuna laadu waa naafiya waa jumla khabariya laakiin dalab baa laga wadaa waa nahyi baa laga wadaayo laa tacbuduu ha caabudino waxaa ka xeel dheer in laga dhigo waxaan dhicinba laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allaha alla mooye oo khabar ahaan baa markaa laga dhigo tanaa ka xeel dheer bay leeyihiin in dalabka laga dhigo laa tacbuduu la yidhaahdo laa tacbuduuna baa ka xeel dheer xagga macnaha waxa weeyaan balaaqa ahaan laa tacbuduuna ma caabudaysaan ila allaha alla mooye wa bilwaalidayni wa axsinuu samafala bilwaalidayni labada idin dhashay ixsaanan samafal waa xaqa labaad ee xaqa ilahay ku ciga subxana wa tacala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaah wa bilwaalidayni ixsaana wadi lqurbaa kuwa kanwaashaha u saaxiibka ku xiga kuwaana kaana kuwa kaa u saaxiibka ah dhawaanshaha ee xigaalkaagaa isagana u samafala oo yani xidhiidhiyow walyataama agoontana u samafala walmasaakiini masaakiintana u samafala waquuluu waxaad tidhaahdaan linnaasi dadka xusnan wanaag ku dhaha hadal wanaagsan dhaha yani oomaan afkiina ka ilaaliyo yani wanaagga waxaa ka mid a dadku khayrka loogu yeedho diinta loogu yeedho la baro oo yani waxa weeyaan afxumada la iska ilaaliyo wa aqiimuu hagaajiya asalaata salaada hagaajiya wa aatuu bixiya azakaata zakadana bixiya oo dadka iskale siiya uma markaa kadibna tawallaytum waad jeesateen ilaa qaliilan wax yar oo minkum idinka idinka mida mooye sida cabdullahi ibnu salaam iyo qaar ka mida iyaga ayaa ballankii ilaahay fuliyey oo qaatay oo aan jebinin walxaal baad jeedsateen antum idinku mucriduuna kuwa jeedsanaya aad tihiinoo ay dhaqanba idin tahay inaad jeedsataan oo aada ilaahay subxaana wa tacaala ka jeedsataan awaamirtiisa waid akhadnaa mihaaqakum laa tasfikuuna dima'akum walaa tukhrijuuna anfusakum min diyaarikum tanina waxay ahayd waa kuwii madiine deganaa yahuuddu madiine waxay soo degeen ayagoo ay degan yihiin labadii reer ee aws iyo khasraj labadaa qabiil baa deganaa labadaa qabiili iyagoo magaalada ay degan yihiin bay yahuudi qax ku timid oy soo degtay saddex qabiil baa marka la deganaa niman la yidhaahdo reer bani qaynuqaac iyo reer bani nadiir iyo banu qurayda labada hore waa qaynuqaac iyo nadiir eh waxay bahwadaag la ahaayeen qabiilka reer khasraj markay magaalada soo degeenba kuwanay bahwadaag la noqdeenoo xilfi la noqdeen qabiilkii kale reer bani quraydana wuxuu bahwadaag la noqday aws buu bahwadaag la noqday labadan qabiil ee aws iyo khasrajna laba qabiiloo dagaal ka dhaxeeya oo yacni dagaal da-weyn uu ka dhexeeyay ahay labada qabiil maadaama ay marka kala galeen oo qolada qoladaa ay bah la noqotay laba qabiilla ay qoladan bah la noqdeen labadii qabiil markay islaayaan ayaguna dagaalkii unbay la kala safanayaan quraydana waxay la soo safani aws labadii kalena waxay la soo safanayaan khasraj ayagiibaa marka islaynaya markii laga adkaado labadan qabiil ee islaayay mid ka mid a dadka la laynaye yahuuddii xagga ka socota ay laynayso waxaa gelaya walaalahoodii yahuuddahabaa gelaya ee dhankaa ka soo jeeda sooma guryay ka kicinayaanoo ka bililiqaysanaya guryihii walaalahoodii yahuudda ahaawey marka kitaabkii tawreed ahaa wixii ku yaallay iyo dhaqanka ay ku kaceen baa isdiiday arrinkaasay marka ku saabsan yihiin aayaadkana rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacala wadkuruu waxaad xustaa nebiyow wadkuruu xusa reer bani israa'iilow kuwii nebiga waqtigiisa joogay wey ee madiina deganaa waxaad xustaan bal id waqti akhadnaa aan qabanay miihaaqakum ballankiina markaan qabanay laa tasfikuuna daadin maysaan waa ka ballankii laa tasfikuuna ma daadinaysaan dimaa'akum dhiigagiina walaa tukhrijuuna ma bixinaysaan anfusakum nafafyaalkiinana min diyaarikum guryihiina kama bixinaysaan uma markaa kadibna aqrartum waad qirteen ballankaas waad ogolaateenoo ballankaasi waad waad waad yeesheen walxaal baad qirteen antum idinku tashhaduuna kuwa ka marakacaya atiin idinkoo weliba markhaati ka ah uma kadibna antum idinku haaulaai ya haaulaai kuwanow taqtuluuna waad dilaysaan anfusakum nafafyaalkiinaad dilaysaan wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan koox oo minkum idinka idinka mida min diyaarihim guryahoodii baad ka saaraysaan tadaaharuuna idinkoo iskaashanaya calayhim dushooda bilithmi dembi isugu kaashanaya daraadii walcudwaani iyo xadgudub yacni waxaad isku caawinaysaan sidii loo saari lahaa dembi daraaddii iyo xadgudub wa in ya'tuukum hadday idin yimaadaan usaaraa iyagoo la qafaashayna tufaaduuhum waad soo furanaysaan walxaal baad soo furanaysaan huwa arrinku uu yahay huwa arrinku muxaramun uu yahay miday laydinka xaaraameeya calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda idin iyadoo ay aan laydiin ogolayn bixintooda baad intaad bixiseen baa hadda markii ay lasoo qafaashay baad soo furanaysaan afa tu'minuuna war miyaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka qaarkii miyaad rumaynaysaan wa takfuruuna ma ma beeninaysaan oo ma diidaysaan bibacdin qaarka kalena ma ku kufrinaysaan famaa jazaau man cid abaalkii muxuu yahay oo yafcalu samaynaya dalika arrinkaa oo minkum idinka idinka mid a ilaa khizyun dullayn mooye fi lxayaati dunyaa adduunyada dhexeeda lagu duleeyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadana yuradduuna waa la celini ilaa ashaddi alcadaabi cadaab midka ugu adayg badan xaggiisa loo celin wama llahu allana ma ahaanin bikaafirin mid mid moog mid moog ma ahaanin camaa tacmaluna waxaad samaynaysaa ka qaadnay xusuusta ballantana markaan idinka qaadnay ballantana waxay ahayd kitaabkii tawreedaha bay ballanta ku taallay dhiiggiina hadaadinina la yidhi ha islaynina naftiinana guryaha ha ka saarina naftiina guryaha ha ka saarina maxaa loo leeyahay lianna dad walba oo isku diin ah oo isku mabda ah hal naf bay isla yihiin sida rabbi subxana watacalaba qur-aanka meelo badan ku tilmaamay nabigeenuna sal lla lay waslam uu u yidhi dadka mu'miniintaa say isu jecel yihiin ay isugu naxariisanayaan ka mathali ljasadi lwaaxidi soo nabigu ma dhihin sal lay slm hal jidh bay ka dhigan yihiin marka dadku mar hadday isku mabda' yihiin oo isku caqiide yihiin oo isla iimaan yihiin hal naf oo kaley ka dhigan yihiin marka naftiina guryihiina ha ka saarina walaalihiin ood isku naf tihiin guryaha ha ka saarina ballantaas taasi labaad bay ahayd waad ogolaateen ba le arrinkaas waad qirteen ballantaas weliba waad ka markhaati kacdeen idinkoo markhaatiye ah baad arrinkaa ogolaateen oo qirteen laakiin ma samayseen maxaa ka dambeeyey waxaa ka dambeeyey inay diideen waxaa rabbi yidhi subxaana wa tacaala uma antum haaulaai taqtuluuna anfusakum naftiinnii horta waad layseen haddii laydin yidhi naftiinna ha laynin oo ha islaynina waad islayseen koox idinka idinka mida ha ka saarina guryahooda haddii laydin yidhina waad ka saarteen haddii laydin yidhi war dulmi iyo gardarro ha isku kaalmaysanina waad isu kaalmayseenoo in aad qoladii kale dulmidaan ood gardaraysataan ood ku xadgudubtaan baad isu kaashateen weliba gaalo kaloon idinla mabda ahayn oo sanam caabudaad kaashateen oo walaaladiin inaad laayaan baad u kaashateen way macnaha haddii intaasi horta maydaan samayninoo waad waad ka tagteen hal qodob oo kalea ku yaalay oo ahaa haddii la qafaasho ama la qabsado nin idinka mid a inaad naftiisa soo furataan ood xoola ku bixisaan saaad usoo furan lahaydeen taa iyada ana waad samaynaysaan oo waad fulinaysaan idinkii dagaalka galay guryahana ka qixiyey intii dhimatayna dilay ayaa qoladii la qabsaday markuu dagaalku dhammaado kadib kuwii laydinka qabsado oo laga qabsaday qabiilkii kale yahuudeedeed la dagaalamayseen kuwii laga qabsaday ayaad idinkii la dagaalamayay laftiinibaa u ordahayo oo u dadaalaya sidaad usoo furan lahaydeen markii la yidhahdo war maxaa dhacay idinkaaba laayay oo guryaha ka saaray oo la dagaalamayo sidan u galay maxaad usoo furanaysaan hade kitaabkii tawreedaha baa sidaa qorahaya bay leeyihi oo inaydaan laynin soo tawreed ma qoriso inaydaan dulmi isugu kaashaynin soo tawreed ma qoriso inaydaan dhiigga daadinin soo tawreed ma qoriso maxaa dhacay oo tawreed waxay qoraysay iyo ballankii ku yaalay qaarna aada uga tagteen qaarna aada u fulinayseen seed ku kala doorateen soo hawo uun ma dan tannadaa ku jirta wey haddaanaan saa yeelin magaalada madiina kuma noolaan karno wey carab lama noolaan karno waa inaan la kala safanno oo xaggaana qolal la safato qolal xagga la safato saa un baan ku jiri karnaa marka dee tawreed ma raacsanidine hawadiinaad raacsantiin wey sidaa idinka maslaxadiina iyo danihiina aad u aragtaan baad raacsantihiin laakiin kitaabkii tawreed ahaa ma raacsan idin xaaraan bay idinka tahay marka horeba inaad bixisaan ee seed kusoo furanaysaan waxaa la yidhi marka war kitaabkii qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma beeninaysaan qaarkay beeniyeen maxay tahay haislaynina way beeniyeen sooma guryahana ha iska saarinana way beeniyeen dulmi ha isku kaashaninana way beeniyeen intay rumeeyeenna maxay tahay kii laga qabsaday soo furtaan saas macana kitaabka qaarna ma qaadanaysaan qaarna ma beeninaysaan ruuxa saa yeelayo kitaabka ilaahay intuu qaybiyey qaarna qaadanaya qaarna ka tegayahay abaalkiisu muxuu yahay waxa weeyaan uun adduunkana in lagu dulleeyo maalinta qiyaamadana cadaabka ugu daran oo ugu adayg badan loo celiyo adduun iyo aakhiraba inuu ku khasaaro ilaahayna waxaad samaynaysaan ma mooga baa layidhi waxyaabihii dulliga loo saaray bay marka ka mid ahayd arrinkani saas way macnaha wadkur waxaad xustaa nebiy wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id wakti akhadnaa aan qaadnay aan qabanay miithaaqakum ballankiin ballankiinii la adkeeyo oo dhaarta lagu adkeeyo markaan idinka qaadnay laa tasfikuuna waa ka ballankii laa tasfikuuna ma daadinaysaan ha daadinina laga wadaay dimaa'akum dhiigagiina ma daadinaysaan walaa tukhrijuuna ma bixinaysaan anfusakum nafafyaalkiinana min diyaarikum guryihiina kama bixinaysaan diyaarikum yani deegaamadiina iyo meeshay degan yihiin ka bixin ha ka bixinina way macnaha uma markaa kadibna aqrartum waad qirteen oo waad ogolaateen walxaal baad ogolaateen ood qirteen antum idinku tashhaduuna kuwa ka marakacaya atiid markhaati idinkoo ka abaad qirteen uma markaa kadibna antum idinku haaulaai antum idinkaa tihiin haaulaai kuwani antum idinkaa tihiin haaulaai kuwani saasaa fiican macnaheedu waxa weeye hadalkaasi wuxuu faa'iideynayaa kuwii shalayta ballanta galay maba tihidine kuwa cusub baaba tihin antum idinka ayaa tihiin haaulaai kuwani taqtuluuna xaalo aada laynaysaan anfusakum kuwo kalaabaad noqoteenba oo macnaha waxa weye saa in la ciraabaa fiican bedelkii haaulaa'ida la dhihi lahaa waa munaade oo antum idinku haaulaai kuwanow la dhihi lahaa waa ciraab laga fiicday icraabtaa horaa fiicanoo in la yidhaahdo antum idinku ayaa tihiin haaulaai kuwan ama waxaad tidhahdaa antum idinku haaulaai kuwanaan u jeedaaye acnii waxaan u jeedaa haaulaai kuwane taqtuluuna waad laynaysaan bay marka noqonaysa labadaa ciraabood baa fiican laakiin taa kale oo munaade in laga dhigaa waa laga fiican yahay saas macana uma kadibna antum idinka ayaa tihiin haaulaai kuwani taqtuluuna xaalada aad xaal aada laynaysaan anfusakum nafiyaalkiina aada laynaysaan kuwa kalaabaad noqoteenba wa tukhrijuuna waad bixinaysaan fariiqan koox oo minkum idinka idinka mid a min diyaarihim guryahoodii iyo deegaamadoodii baad ka saaraysaan waa kooxdaa ka midkaa waa kooxdii dhanka kale ka soo jeeday oo qabiilka kale la safnayd wey oo bahwadaagta la ahayd tadaaharuuna xaal aad isu kaashaynaysaan oo isu kaalmaysanaysaan calayhim dushooda aad isu kaalmaysanaysaan bilithmi dembi daraaddii iyo walcudwaani xadgudub daraaddeed waa xadgudub iyo uun dembi laakiin wax kale meesha kuma jiro ujeeddada idinku bixinaysa iyo sababku waa ka wain ya'tuukum hadday idin yimaadaanna usaaraa iyagoo kuwa la qafaashay ah markuu dagaalku dhammaado ayagoo la haystayaal ahoo la qafaashay hadday idin yimaadaanna tufaaduuhum waad furanaysaan si aad xoola ugu furan lahaydeen baad u dadaalaysaan nimankiinin shalayta la dagaalamay ee arrinkan iyo waxanba sababta u ahaa weeye dhibkan keenayba walxaal ayaad furanaysaan hum huwa dhe huwa sha'niga iyo xaalku uu yahay muxaramun inay xaaraam tahay calaykum dushiina ay xaaraam idinka tahay ikhraajuhum bixintooda muxaramun ay tahay mid la xaaraameeyey calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda iyadoo laydinka xaaraameeyey ayaad saa yeelaysaan wey ood soo furanaysaan bixintoodii horeba ayaaba xaaraan idinka ahay iyo guryahooda inaad bililqaysataan wal xaal baad saa yeelaysaan huwa arrinku uu yahay muxaramun mid ay xaaraam tahay mid la xaaraameeyey calaykum dushiina ikhraajuhum bixintooda horaaba xaaraam laga dhigo laydinka xaaraameeyey afa tu'minuuna war ma rumaynaysaan bibacdi lkitaabi kitaabkii tawreedaha qaarkii miyaad rumaynaysaan oo waa furashada ah madax furashada mar inaad soo furanaysa qaybta soo furashada wa takfuruuna ma ku kufrinaysaan bibacdin qaarka kale oo ahayd inaydaan islaynin isuka iskaalmaysanin oo dulmi iyo gardarro isku kaalmaysanin guryaha inaydan ka saarin oo isbililqaysanin taana ma beeninaysaa famaa jazaau man cid abaalkii muxuu yahay oo yafcalu samaynaya dalika arrinkaa oo minkum idinka idinka mid ilaa khizyun hoog iyo yani halaag mooye khizyun waa dulli ilaa dulli mooye abaalgudkiisu wax kale miya fi lxayaati nolosha dhexdeeda lagu dulleeyo addunyaa ee liidata noloshan liidatee adduunyo ay lagu dulleeyo oo wax dullaysan oo macnaha liita qiyaamati maalinta qiyaamana yuradduuna waa la celin ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka ugu adayg badan ee ugu daran xaggiisa loo celin wama allahu allana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilahay ma mooga subxana wa tacala latattabicunna sanana man kaana qablakum baa inoo taalle soo innaga lafteennu tan inaguma dhicin ha kitaabka ilaahay soo dejiyey ayaynu qaybna qaadanay qaybna ka tagnay masaajid la dhiso salaad lagu tukado waxoogaa sako waayahan dambe la bixiyo bayidkii ilaahay oo maalmahan dambe la yaro barto xajkii iyo cumradii lagu dadaalo intan waxoogaa waa lagu yara ron yahy laakiin ha timaado war kitaabka ilaahay xuduud buu leeyahay ha laysku dhaqo dawlad buu leeyahay dawladdii ha lagu dhaqo maxkamadihii ha lagu dhaqo akhlaaqdii ha lagu dhaqo qoyskii iyo bulshadii ha lagu dhaqo dhaqaalihii ha lagu maamulo ha timaado ma rabnaa markaa imaanaysa ya ama afka aan ka dhahno ama dhaqankeennuba lisaanulxaalku saa ha noqdee xaalkeennu saas wey marka afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin baa inahays saas daraaddeed abaalka ka dhashay oo ah adduunkana in dulli lagu noolaado aakharana cadaab daran laysu celiyo adduunka dulligiisa waa ina haysta soo saas maa dulliga ka badan maxay tahy inay yacni waxa weeye dhowr milyan oo yahuuda aynagu ciyaarayso saalla say doonto inoo gelayso oo inagoo dhanba aan silci ku noollahay iyo darxumo aan ku noollahay adduunka dulliga ka xun muxuu yahy dulli baan ku noollahay adduunka tii aakharana waa laabanta maxaa yeelay yahuud maxaa lagu maagay yahuud wax kale laguma waa maagine diinta ilahay bay saa ula dhaqmeen siday u dhaqmeen ciddii u dhaqantana meeshii la mariyey unbaa la marin ilan ilaahay subxana wa tacala addoommadiisa uma kale exdee saas in la fahmo waya marka si buuxda diinta ha loo qaato iyadoo idil ha la wada qaato dhaqankeedo dhan ha la fuliyo saas way macana ayib rabbi wuxuu uhi subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa waya ishtaraw gatay ishtaraw iibsaday alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ayay bilaakhirati aakhara ku gateen falaa yukafafu la fududayn maayo canhum xaggooda laga fududayn maayo alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaan yunsaruuna kuwa loo hiiliyana may ahaanaya kuwa noocaasa waa kuwa adduunyada qaatay iibsaday adduunyay la wareegeen aakharana way iska bixiyeen badeecaday qaateeni waa adduunyo lacagta ka baxday ay bixiyeenna waa aakhiro aakhiriya adduun bay isdhaafsadeen wey adduunka ninka iibsaday waa ninka wakhtigiisoo dhan iyo fikirkiisoo dhan iyo shaqadiisoo dhan adduunyo uunta aakharana aan waxbaba ka ogeyn danba aan ka lahayn marka aakhara intuu faraha ka qaaday buu adduunyo qaatay oo beddelkeedii ku beddeshay qoladaasi waa qolada hadday saas yihiinna cadaab ilaahay laga fududayn maayo maalinta qiyaamada wax yar laga fududayn maayo in la sii adkeeyo mar marka dambayse cadaabku sii cuslaada mooye laga fududayn maayo loona hiilin maayo cid intay u hiilisa isa soo taagto xoog cadaabka kaga fududayn karta ma jirto ilan ilaahay baa awoodda maalinkaale saan soo marnayba maalik yowmiddiin weeyo wax maalinkaasi wax u hiilin kara maba jiraba saas weeyaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye ishtaraw iibsaday oo beddel qaatay alxayaata noloshii addunyaa ee liidatay ee hoosaysay hoosaynta badnayd bilaakhirati midii dambe kuwa ku badashay ee ku iibsaday falaa yukhafafu la fududayn maayo canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii laga fududayn maayo walaa hum mana aynan ahaan yunsaruuna kuwa loo hiliyo walaqad aataynaa muusa alkitaaba waqafaynaa min bacdihi birusul dhaqan xumadoodii baa weli lagu jiraa iyo siday ula dhaqmeen ilaahay kutubtiisii iyo rusushiisii iyo mabaadidii samawiga ahaa walaqad aataynaa xaqiiqee waxaan siinay muusa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawreed aha wa qafaynaa waxaanu raacinay oon gada ka dabageynay min bacdihi gadaashiisa waxaanu raacinay birusuli rusushii baanu raacinay wa aataynaa waxaanu siinay ciisa ciise ciisihii ibna maryama maryam wiilkeeda ahaa albayinaati xujooyinkii cadcadaa baan siinay wa ayadnaahu waxaanu ku xoojinnay biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnayd baan ku xoojinay afa kullamaa indhano ma mar walboo jaa'akum uu idin yimaado rasuulun rasuul mar walboo uu idin yimaado bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aynan jeclayn anfusukum nafafyaalkiinnu aynan jeclayn istakbartum miyaad isweynaysiinaysaan ood iskibrinaysaan oo fa fariiqan koox kadabtum waadwaad beeninaysaan wa fariiqan kooxda kaleetana taqtuluuna mallaynaysa muusa waxaa siinay buu leey ilahay kitaabkii tawreed aha kadib isaga gadaashiisina waxaan ka dabageynay rusul fara badan qafaynaa waxay dhahaan wadaadadu yacni waan qadaad raacinay baa la dhahaa ilaan qafaaga waxaa la yidhahdaa qadaadkaa la yidhahdaa marka shay walba oo gadaashaada ka yimaada ayaa la yidhaahdaa qafaa la yidhahdaa marka waan ka dabageynay oo gadaashiisaan dirnoo waan raacinay baa laga wadaa rusul badan oo ka dambaysay baan ka daba dirnay leanna nabiyullaahi muusa aleyh alayhi salaam rusul badan baa ka dambaysay sooma oo reer bani israa'iil ah rusul badan baan ka daba dirnay rusushii laga daba diray nebi ciise ka mid ahaa oo nebigeenna ay isku xigeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebi ciise ayaanu ayaanu yani waxaan siinay buu rabbi leeyahay aayaadkii cadcada nebi ciise aayaadka la siiyey maxay ahayd way inoo imaan doonta shimbiro intuu aayar dhoobo dhoobo intuu shimbir ka sameeyo bay noolaan jirta oo shimbir duulaysa noqon jirta dadka cudurrada loo xaal waayey qaba baraska iyo dadka indhala-aanta ku dhashay iyo waxaasoo dhanna wuu daawan jiray maydkana waaba noolayn jiray marka albayinaati waa aayaad cadcad waxyaabo qayb oo dadku markaa aynan ogeynna waa ka warrami jiray faahfaahinteedu meel kale inoogu imaan doontaa laakiin albayinaat waa xujooyin iyo aayado cadcad oo nebi ciise la siiyey calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waxaan ku xoojinnay buu leeyahay nebi ciise ruuxulqudus ruuxulqudusku waa malakuljibriil yacni ruuxdii dahirnayd baan ku xoojinnay waxaa loo leeyahay waan ku xoojinnay waa loo soo diray oo kitaabka iyo aayaadka isagaa u keenay waana u badnaayo malakul jibriil calayhi salaam nebi ciise aad buu ula joogi jiray ayadnaahu saasaa laga wada isagaa yani waxa weye lagu xoojiyo ilahay ku xoojiya subxana wa tacala reer bani israa'iil baa la hadlay marka waa mar kastooo rasuul idin yimaado waxayna naftiinnu jeclayna uu idinla yimaado ma isweynaysiinaysaan oo ma iskibrinaysaan oo rasuulkii rusushii idiin timid qaarna mallaynaysaan qaarna ma beeninaysaan qaarkay laayeen yaa ka mid a nabiyullaahi zakariya iyo yaxya iyay laayeen qaarka ay beeniyeenna waxaa ka mid a nebiyullaahi ciisa iyo nebi maxamed baa ka mid a salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macnaa marka dhaqankoodu waa dhaqankaasoo dhaqanka waxayba leeyihiinba ay ugu dhiiradeen rasuul ilaahi inay dilaan qaarna ay beeniyaan waxa iyagu naftoodu rabtay iyo siday rabaanay jecel yihiinna ay ku socdaan marka sharci ma ma raacsanidine rasuulna ma raacsanidine hawadiinaad raacsantiin saad idinku kolba rabtaan ninkii khilaafana waa dilaysaan saas manaa ayib walaqad aataynaa xaqiiqa waxaan siinay muusa muuse waxaan siinay alkitaaba kitaabkii tawreedaha baanu siinay wa qafaynaa waanu raacinay oo waan ka dabagaynay min bacdii gadaashiisa birusuli rusushii baanu raacinay rusul badan baan gadaashii dirnay wey macnaa wa aataynaa waan siinay ciisa ciise ciisihii ibna maryama ina maryam aha albayinaati xujooyinkiiyo aayadihii cadcadaabaan siinay wa ayadnaahu waanu xoojinay biruuxi lqudusi ruuxdii dahirnayd ee nnyani nadiifta ahayd waa malku jibriil ayaanu ku xoojinay buu rabbi ilahi subxana wa tacala afa kullamaa mar kasta oo uu jaa'akum idiin yimaado rasuulun rasuul mar kastaoo u idiin yimaado ree bani israa'iilow bimaa shay uu idinla yimaado laa tahwaa aynan jeclayn anfusukum nafafyaalkiinu aynan jeclayn oo aydan rabin waxaad rabteen wax khilaafsan waxaad rabteen waxaan ahayn markuu idinla yimaado istakbartum ma iskibrinaysaan ma isweynaysiinaysaan lianna xaqa oo la diiday waa kibir sooma alkibru batru lxaqi wa qamtu nnaas buu nabir sal ly slm kibirku waa xaqoo la diido iyo dadka oo la yaso kibir wakaa istakbartum ma isweynaysiinaysaan oo ma iskibrinaysaan oo fa fariiqan koox kadabtum ma beeninaysaan waa koox ka mida rususha idiin timid wa fariiqan koox kalena taqtuluuna ma dilaysaan nebi zakariye iyo nebi yaxyana ma dilaysaan iyo kuwa la midkaa nebi moxamed sal lla lay slam iyo nebi ciisena ma beeninaysaan haddii see damacsantiin wey marka niman xaq u jeeda maaha khayrna ma rabtiin wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen quluubunaa qalbiyadanadu ulfun waa kuwa galaysan bay dheheen waaba galaysan yihiinba yacni way qafilan yihiinoo waxbaba ma geli karo bal iskaba dhaaf quluubtoodu inay macnaha dahaaran tahay iskaba dhaafe inay galaysan tahay ma ahee lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed buu ku lacnaday faqaliilan wax yar maa yu'minuuna ma rumaynaya wax yarna ma rumaynayaan qaliilan wax yarna maa yu'minuuna ma rumaynayaan bu rabbi subxana wa tacala waxaa laga wadaa markii uu nebigu cataabkiiyo canaanta laga badiyo o layidhahdo war maad qaadataan waxaan ilaahay xaggiisa ka soo degay baa waxay odhanayaan yacni jeesees iyo macaginimo daraaddeed baa waxay u leeyihiin qalbiganagu wuuba dahaaran yahay qalbiganagu yani waxa weeyaan yani isaga dhanba wuu galaysan yahay shayga galka markuu ku jiro ayaa la yidhaahdaa yani qulfun aqluf baa la dhaha ruuxa macnaha waxa buuriya qabka aqluf ayaa la yidhahdaa aqluf macnaha waxa weeyaan yani shaygu markuu dahaaran yaho wax kaleeto ay dusha kaga jiraan oo shay kale dusha ka saaran yahay ayaa la yidhahdaa ulfunta la yidhahda maana marka qalbiganagu waaba dahaaran yahaye waxa aad sheegaysa xaggee buu naga geli biley waxna gelay male quluubunaa fii akinatin oo kale ka dhiganta qalbiyadanadu daboolay ku dhex jiraan oo bannaanka ma yaalaan xaggee wax u mari maya markaasuu rabbi wuxuu ku yuri subxana wa tacala qalbiyadoodu ma xidhnee way iska yeelyeelahayaane laakiin lacnad ilahay baa ku dhacday haddii ilaahay lacnadayna quluubtu dhab ahaan bay u xidhan tahayoo lacnadaa ilaahay bayna waxba la qaadanin sababta loo lacnadayna waa gaalnimadooda ay gaaloobeen daraaddeed wax yarnana rajo lagama qabo inay rumeeyaan bu rabbi yuri subxana wa tacala wa qaaluu waxay yidhahdeen quluubunaa qalbiyadanadu gulfun waa kuwa galaysan oo yacni wax way gal ku jira bal iskaba dhaafee lacanahum allah ma aha inay quluubtooda say u wadaan meehee lacanahum allahu ilaahay baa lacnaday bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed haddii ilaahay lacnad uu ruuxa saaro uu lacnado bas wey naxariistii baa laga fogeeyey wax gelina ma jirto khayr u qaadanna male fa qaliilan wax yar maa yu'minuuna ma rumaynayaan in yarna xataa iimaan yarna lagama qabo in rajo lagama qabo inay ina rumeeyaan macna walamaa jaa'ahum kitaabun min cindi illahi musadiqun lima macahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم ولما قرتي جاءهم أويمد كتاب كتاب من عند الله إله أكتي سمرك أويم كتاب كاسو مصدق رمينية اللي ما كي معهم لتشيرن كودا وكانوا وكانوا والحال كانوا أي هايين من قبل هران yastaftixuuna kuwa gargaar dalba ama hiilimaad dalba cala aladiina kuwii dushooday kaga hiilimaad dalbi jireen kafaruu gaaloobay falamaa goortii jaa'ahum uu u yimid maa shayga carafuu ay garteen kafaruu ayay ku gaaloobeen bihi isaga fa lacnatullahi lacnada ilaahay cala alkaafiriina gaalada dushooda ha ahaato tanna waxaa weeye nebi moxamed sal lla lay wasalam intaan la soo saarin ayay yahuuddu carabta waxay ugu sheekayn jirtay markay intay islaayaan ay carabtu ay dhib badan mariso oo nimankan sanamka caabuday ay rafaadiyaan yahuudda oy laayaan baa waxay odhan jireen wakti waxaa la soo gaadhay uu soo bixi lahaa nebi wakhtigiisii baa soo dhowaaday nebigaasi markuu soo baxo ayaanu rumayn doonnaa markaanu rumaynana isagoonu hogaaminayaanu idin baabi'in doonnaa oo idin layn doonnaa saasay odhan jireen nebigii sooma imaanin kitaabkay sugayaanna sooma imaanin markuu yimid horaanna ay odhan jireen markuu yimaadaan guul heli doonnaa oo isagaanu raaci doonnaa oo waanu idinka adkaan doonnaa markuu yimid ayay waxay garanayeen oo u caddaa oo aan shaki kaga jirin markii u yimid bay beeniyeen oo diideen lacnad ilaahay gaalada ku dhacdabay istiftaaxa marka bimacna alistinsaar yacni way furi dalbi jireen macnaha waxaa laga wadaa way hiilo dalbi jireen oo say ku hiilo dalbi jireen waxay ku hiilo dalbi jireen nebigaa soo socdaan rumayn doonaa markaasaan carabay idin jabin doonaa oo idin baabiin doona sidaasi waa riwaayaad culimmada selafka qaar ka mida laga wariyo qaarna waxay leeyihiin waxay odhan jireen rasuulka imaan doone wakhtigiisii soo dhowaaday ayay ilaahay ka baryi jireen oo dhihi jireen ilaahu rasuulka soo dedeji ilaahu rasuulkii noo soo saar aan rumayno oo nimankan kadaata cawaamta ee sanamka caabuda aan iska celinna ilaahu rasuulkii noo soo saar si aan guul ugu gaadhno saasay odhan jireen marka labadaa mid ka mida amaa kutubta tafsiirka qaar ka mida sida ku taal wadaadada qaarkoodna ay ku fasiraan aayaddu sax ma ah oo maxay tahay in la yidhaahdo waxay odhan jireen ilaahayow nebiga soo socdee imaanaya wejigiisa noogu gargaar ama sababtiisa ilaahu noogu hiil taasi waa middii laysu diiday middaasi wax jirta maaha wax suganna maaha nebigaa ilaahu noogu hiili ooma nebigaa sababtiisa ama jaahiisa ilaahu noogu hiili ma ahayn war jirana ma aha waana midda hadda loo daliishado wadaadada badan ay u daliishadaan mas'aladan ay tawasulka ku magacaabaan laakiin shirkiga ah oo addoommada iyo qubuurta in laysku xidho oo ilaahay wixii laga raadsan jiray in qubuurta laga raadsada iyo yacni waxa weeyaan wax kuwa ku jira iyo awliyo meeshaa in loo dadka loo diro oo ilaahayba laga gooyey subxana wa tacala war ka daaya marka la yidhahda maxaa u daliila yastaftixuuna cala aladiina kafaruu bay ku leeyihin oo xageed ka aragteen nebi maxamed jaahiisa ilaahu noogu gargaar bay dhihi jireen qur-aankuna wuu sheegay ma sheegin qur-aanka tafsiirkaasina tafsiir saxa ma ah waa taxriif ilaahay aayaadkiisa meeshii ilaahay qasadkiisa u ahaa iyo tafsiirkii salafka laga leexiyey hawana lala raacay tafsiirkaasi marka tafsiir jira maaha tafsiirka saxdii waxa weeyaan waa labadaa mid ka mid a ama nebigaa soo bixi doona ilaahu noo soo dedeji aan rumayne ama waxa weeyaan nebigaa soo bixi doonaan rumayn doonaa markaasaanu idinka adkaan doonaa labadaa wey laakiin tawasul iyo istiqaata bikayri illahi iyo meesha kuma jirto walamaa goortii jaaahum u yimid marka midda lagu dhaleecaynayo waxa weeye war kitaabkii markii aada sugayseen sida aadka aada u sugayseen iyo rasuulkii sida aadka aada u sugayseen markuu yimid isagii inuu yahayna aada garateen maxaad u beeniseen so wax la yaab lemaha seed ku diideen walamaa goortii jaaahum u yimid kitaabun kitaab markuu u yimid kitaabkaasoo min cindi illahi ilahay agtiisa ka ahaaday musadiqun oo rumaynaya limaa macahum wixii agtooda ahaa tawreed buu rumaynaya wixii ku yaalay tawreed ayuu rumaynaya wa kaanuu walxaal kaanuu ay ahaayeen min qablu horaan nebigu intuusan imaanin wey yastaftixuuna kuwa gargaar dalba ama hiilimaad dalba cala aladiina kuwii dushooda in looga hiiliyo ayay dalbi jireen kafaruu gaaloobay yacni nebiga sal lla lay wasalam soo bixidiisa bay ku hiilimaad dalbi jireen yay ka hiilimaad dalbayaanoo in looga hiliyo ay doonayaan cala aladiina kafaruu kuwa gaaloobay dushooda oo kuwii sanamka caabudi jiroo carabta ahaa kuwaasay rabaan in looga hiliyo falamaa goortii jaaahum uu u yimid nebigay sugayeen markuu u yimid falamaa goortii jaaahum uu u yimid maa shaygii carafuu ay garteen horayna ay u sugayeen haddana ay garteen markuu u yimid kafaruu way ku gaaloobeen bihi isaga way diideen falacnat ullah markay lagu yidhaahdeen carabtii war ninkani waaba ninkaad sugayseen maxaa dhacay ood noo dabamarteenna waxay yidhaahdeen ninkani waadun iska raacdeen mooye laakiin tilmaamihii aan idiin sheegnay ninkani ma laha ninkaan sugayna ma akani kaan sugayna weli waa dambeeya warkaasay haddana keenay fa lacnatullahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina gaalada dushooda ha ahaato ilaahay lacnadiisa ha ku dhacdo naxariista ilaahay ha laga fogeeyo naarna ha lagu waariyo wey macnaha bi'sa ma shtarw bihi anfusahum an yakfuruu bima anzla allahu bagyan an yunazila allahu min fadlihi cala man yashaa bisa waxaa baas lahaaday maa shay baa baas lahaaday shaygaasoo ishtarow ay iibsadeen ay gadeen bihi shaygabaa anfusahum naftooda ay u gadeen shaygay naftooda u iibiyeen ayaa baas lahaaday an yakfuruu shaygaa baaska lagu khaas yeelayahay an yakfuruu waa inay gaaloobeen almaqsuusu bidami wey yacni cayda iyo baaska ka lagu khaas yeelayahay waxa weeyaan an yakfuruu inay gaaloobeen bimaa shay inay ku kufriyaan anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey baqiyan xasad daraaddiina ay ugu kufriyeen maxay xasdayaan maxay xasadka ugu kaceen an yunazila allahu lian yunazila allah inuu ilaahay soo dejiyey daraaddeed bay xasadka ugu kaceen min fadlihi fadligiisa inuu ku soo dejiyey calaa man yashaau cidduu doono dushiisa oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid fa baa-uu way laabteen biqadabin cadho ayay la laabteen oo calaa qadabin cadho kale dusheeda walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo ihaaneeyo oo duleeya ayaa u sugnaaday cadaab wax duleeya leeyihi tanna waxa weeye yacni waxaa baas lahaaday buu rabbi leehi subxaana wa tacaala waxay naftooda u gadeen ishtarawdu bimacnaa sharow ama baacuu waxay iibsadeen ooy naftooda u gadeen baa baas lahaaday oo xumaaday muxuu yahay shaygaas waa inay ilaahay wuxuu soo dejiyo nebi maxamed ku soo dejiyey ay ku gaaloobeen kufrintaa ay ku kufriyeen nebi maxamed kitaabkii lagu soo dejiyey sal alla lay waslam ayaa wuxuu yahay shayga baas kale ee lagu dhaleecaynayo maxay ugu gaaloobeen sababta ku bixisay maxay tahay baqiyan xasad daraaddi xasad oo xasadku xagee ka yimi waxay sugayeen nebiga la sugayo inuu reer bani israa'iil ka soo baxo siday ambiyadii horeba reer bani israa'iil ugu badnaayeen nebigu inagu inaga dhalan doonaa bay qabeen markii carab laga soo saaray oo uu nebi maxamed maka ka soo baxoyo nin carabiya uu noqday waxay yidhahdeen kuma jirna arrinkiisa oo maxaad u diideen maxaa yeelay wanaaggii iyo fadligii reer bani israa'iil bay doonaysaa carabi hadda inay la wareegto marka carab uma quudhna wey carab inay la wareegto yacni sharaftii risaalada diyaar uma nihin marka xasad iyo waxayna xaq u lahaynoo raadinayaan baa ku xambaaray inay nebiga wixii lagu soo dejiyey beeniyaan salawatu rabbi wasalaamu calayh ha xasadkana waxaa ku xambaaray inuu ilaahay soo dejiyey fadligiisa waxyiga laga wado waxyiga inuu ku soo dejiyo cidduu rabo oo addoommadiisa ka mid maxaa xasadka u geeyey ilaahay inuu risaaladiisa isagu u taliyo cidduu rabo oo carabi ah oo nebi maxamed ah inuu ku soo dejiyey taasaa xasadkooda keentay saas macna xasadkay xasadeen taasaa keenayso taasay ka biya diideen rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala intaa markay sameeyeen cadhay la noqdeenoo waa jibsadeenooy muteen cadhadaasi waxay ka timid hore kitaabkii tawreed ahayoo dayaceen cadho kaleeta yay dul saaran tahay cadhadaa dambena waxay ka timid kitaabkii qur-aanka ahayoo isagana beeniyeen laba cadhay marka la laabteen oo isdul saaran gaaladana waxaa u sugnaaday cadaab iyo haaneeyo oo dulleeya oo sharafka ka qaada bu rabbi ilahi subxana wa tacala bisa waxaa xumaaday maa shay ayaa xumaaday ishtarow ay gateen ay iibiyeen ishtarow bimacnaa sharaw ishtarow ay iibiyeen bihi isaga anfusahum nafyaalkooda ay u iibiyeen waxay naftooda u gadeen baa baasli oy u qaadeen maxay tahay an yakfuruu wey inay ku kufriyeen bimaa shay inay ku kufriyeen anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey maxamed uu ku soo dejiyey wixii ilaahay nebi maxamed ku soo dejiyey inay ku kufriyeen kaas wey maxaa u geeyey inay ku kufriyaan baqiyan xasad daraadii iyo waxaan xaq u lahay inay raadinayaan maxaa xasadka ku xambaaray baa haddana su-aal imaanaysa waxaa ku xambaaray an yunazila allah lian yunazila allahu inuu ilaahay soo dejiyey daraaddeed min fadlihi fadligiisa oo waxyigii ah inuu ilaahay kusoo dejiyo waxyigiisa calaa man cid dushii yashaau uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid oo ma iyagaa ilaahay waxyigiisa la maamula waa sidii carabtu ay u tidhi oo kaleeto maxaa loogu soo dejin waaye odayaashanada laba nin oo ka mid a oo ma idinkaa ilahay waxyigiina isla maamula risiqiina bay idinka iyo masruufka laydin siiyey baydaan maamuline waxyiga ilahay seed u maamulataan ma idinkaa raba inaa u tirisaan oo hebel layaan la siinin hebelna ha loo dhiibo yacni carab ha laga qadiyo yahuud ha la siiyo xagga ha loo duwo ma idinkaa u taliya xasadka waxaa u geeya waa un intaa intaas wey macnaha xasadku marka balaayuu qabaa nimanka reer bani israa'iil la yidhahda balaayada waxaa ku riday waa xasad ibliisna qisadiisii aan soo marnay nebi aadam calayhi salaam isagana waxa wardada iyo dhoobada ku dhex riday iyadana waa xasad dembigii ugu horreeye dhulka dushiisa lagu sameeyana qur-aanku sababtiisa xasad bay ahay samada dembigii lagu galayna waxa ugu horreeye xasad baa ugu horreeyey innaga soomaali ana waxaan isku haynaayo waa xasad soo saas ma xasad unbaa isu geengeeyey wax kale ma aha saas weya ayb fabaa-uu way laabteen markaa biqadabin cadho ayay la laabteen oo calaa qadabin cadho kale dusheeda cadhooyin isdul fuulay oo xagga ilaahay ka yimid bay la noqdeen walilkaafiriina gaaladana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday muhiinun oo macnaha ihaaneeya oo dulleeya ayaa u sugnaaday wey macnaha waidaa qiila lahum aaminuu bima anzla allah qaaluu nu'minu bima unzila calayna waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum iyaga markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey oo nebi maxamed lagu soo dejiyey sal lla alay slam qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waanu rumaynaynaa bimaa kii baanu rumaynaynaa unsila la soo dejiyey calaynaa dushannada kiina lagu soo dejiyey baanu rumay nagu filan wayakfuruuna way ku kufrinayaan bimaa kii waraa'ahu gadaashiisa ah ka iyaga lagu soo dejiyey kii ka dambeeyeyna way ku kufrinayaan oo qur-aanka walxaal bay ku kufrinayaan huwa isagu alxaqu uu xaqa yahay musadiqan xaalo uu yahay mid rumaynaya limaa shayga macahum la jirankooda ee qul waxaad tidhahdaa nebiyow falima maxaybaad taqtuluuna u laynaysaan ambiyaaa allah ilaahay nebiyadiisa maxaad u laynaysaan min qablu horaan maxaad u layseen in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa tawreed rumaysan waa lala xujaytami oo macnaha waa lala doodi oo khaladoodkoodaa loo caddayn si ilaahay intuu ugu talagalana hanuunka u qaataan inta soo hadhayna berrito ayna ilaahay agtiisa wax marmarsooda u helin waxaa la yidhi haddii la haddii la yidhaahdo war rumeeya kan ilaahay soo dejiyo nebi maxamed lagu soo dejiyey qur-aanka rumeeya haddii la yidhahdo waxay odhanayaan waxay dhahayaan waxaa nagu filan kii annagana lagu soo dejiyey naloo soo dejiyey oo tawreed aha annagu tawreed baana rumaysannahay ayib kii ka dambeeyey tawreed oo qur-aanka ana way beeninayaan oo way diidayaan isagoo weliba ka dambe oo qur-aankii uu xaq yahay koodii ka horreeyay leeyihiin waan rumaynaynaana uu u rumaynayo u markhaati kacayo laba kitaaboo isdiidanba ma aha sooma laba kitaaboo isdiidanba ma aha ee haddaad tawreed rumaysaan oo ay runtiin tahay kanina wuu u markhaati kacayaa oo tawreed buu waafaqsan yahaye maxaad u beeniseen rumayntii tawreed baa been ah midda kale tawreed baa idin tidhi rumeeye e tawreedna waa rumaysanna kii ayna tidhi rumeeyena waanu diidaynaa say isugu imaan kartaa warkaasi mawr iswaafaqi karaa saas way macnaha haddiise tawreed aada rumaysan tihiin maxaad nebiyada ilaahay u leyn jirteen hadda ka hor ma tawreed bay ku taallaa nebiyada laaye intaasoo dhan waxaa la daba socdaa ilaa gadaal dambe aayaadka soo socda waxaa la daba joogaa hadalkooda ah nu'minu bima unzila calayna tawreed baanu annagu ku kaaftoomaynaa oon rumaysannahay warkaasaa la daba joogaa meel fog baa lagaga soo hadhiyo waxaa la rabaa in la muujiyo xataa tawreed inayna rumaysnayn saas way macanaa tawreed hadday rumaysan yihiinna qur-aanka way rumayn lahaayeen nebi maxamedna waa raaci lahayen salawatu rabbi waslamu caleyh saas way macnaa waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum ayaga haddii lagu dhaho aaminuu rumeeya bimaa shaygii anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey aaminuu rumeeya bimaa shayga anzala allahu ilaahay uu soo dejiyey haddii lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan nu'minu waanu rumayni bimaa shay baanu rumaynaynaa unsila la soo dejiyey calaynaa dushannada kiina lagu soo dejiyo tawreed ahaa baanu annagu rumaynaynaa kan maxamedna ma rabno wayakfuruuna way ku kufrinayaan bimaa shay bay ku kufrinayaan waraa'ahu ka lagu soo dejiyey iyaga ka dambeeyey oo qur-aanka macnaha wa huwa walxaal bay rumaynayaan huwa kan dambe ee qur-aankii alxaqu uu xaq yahay isagoo xaq ahoo baatil uusan meel laga soo gelin musadiqan weliba ah haddana ah xaal uu yahay mid rumaynaya limaa kii macahum iyaga la jirankooda ah kii iyaga la yaalay oo tawreed ahaana wuu u rumaynayaa oo u markhaati kacayaa qul waxaad tidhahdaa nebiyo falima maxaybaa taqtuluuna u laynayseen ambiyaa allahi ilaahay nebiyadiisa maxaad u layn jirteen min qablu horaan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa tawreed rumaysa tawreed haddaad rumaysnaydeen oy dhab tahay maxaad nebiyada ilaahay u layseen ma tawreed bay ku taala tawreed ma raacsanidina beenta iska daayo walaqad jaa'akum muusa bilbayinaat walaqad jaa'akum xaqiiqe waxaa idin yimid muusaa muuse ayaa idin yimid bilaayaati bilbayinaati dheh aayadihii cadcadaa buu idinla yimid uma kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigii ayaad ka samaysateen macbuudan baad ka dhigateen min bacdihi muuse gadaashiisa walxaal baad ka dhigateen antum idinku daalimuuna kuwa dulmi sameeyey aatiim yacni muusa idin yimidoo aayadihii cadcaddaa idin keenay aayadaha nebi muuse la yimid way fara badan yihiin rabbi baana subxaana wa tacaala yacni meel kale kaga warramay fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waaddama aayaatin mufasalaat waa ushi yacni waxa weye waa injir lagu salliday waa bahalkii macnaha waxa weye maaragtay yani yani duufaan lagu salliday rax mar lagu salliday dhiig mar lagu salliday yani waxa weye ushii gacantiisii cadayd yani ee iftiimaysay aayado fara badan oo cadcad iyo mucjisooyin baanu siina weye nebi muuse idinla yimid markuu idinla yimid kadibna reer bani israa'iilow oo uu idinka tego meeshii ballantii uu ku maqnaa dibi baad ilaah ka dhigatay warma tawreed bay ku taallaa inaad dibi caabudaan waa idinka ku haya bimaa unsila calayna baan rumaynaynaaye ma tawreed bay ku taallaa dibi caabuda maya dibi in la caabudo tawreed kuma taalo markaad dibiga caabudaysaan oo ilaah ka dhiganaysaan daalimiin baad tihin yacni cibaadadii meeshay lahayd meelaan ahayn baad dhigteen leanna dulmiga waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri mawdicihi baa la dhahaa shaygu meel uusan lahayn in la dhigaan la dhahaa marka cibaadada yaa iska leh kulligeed ilahay baa le subxana wa tacala meesheedii meel aan ahayn haddaad dhigtana daalim baa tahay saas wey macnaha ayib walaqad jaa'akum xaqiiqa waxaa idin yimid muusa muuse ayaa idin yimid bilbayinaati aayadihii iyo mucjizaadkii cadcadaabuu idinla yimid uma markaa kadibna ittakhadtum waxaad samaysateen alcijla dibigii baad macbuudan mid la caabuda ka samaysateen min bacdihi muuse gadaashiisa ee muuse markuu idinka tegay kadib walxaal baad saa yeesheen antum idinku aalimuuna kuwa daalimiinoo gardaran aad tihiin oo cibaadada meesheedii meelaan ahayn dhigay waid akhadnaa mihaaqakum warafacnaa fawqakum atuur wadkur waxaad xustaa wadkuruu xusa reer bani israa'iilow id waqti akhadnaa aan qabannay miihaaqakum ballankiinnii markaan qaadnay ballankiinnii markaan qabanay dhaarta lagu adkeeyey oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinna atuura buurtii aan kor yeelnay markaasaan idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay qaata biquwatin dadaal ku qaata dadaal iyo xoog ku qaata wasmacuu maqla ilaahay kitaabkuu soo dejiyey towreed ahaa wixii laydinku amray maqla oo yeela qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen samicnaa maqallay hadalkaaga maqallay wa casaynaa amarkaagiina diidnay wa ushribuu waa la cabsiiyo waa la dhansiiyey fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxaa la dhansiiyey alcijla xub alcijli dibiga jacaylkiisa iyo cibaadadiisa baa quluubtooda la cabsiiyey bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed qul waxaad tidhahdaa nebiyow bisa maa bisa waxaa baas lahaaday maa shay ayaa baas lahaaday ya'murukum uu idin amrayo bihi isaga iimaanukum iimaankiinu idin amrayo in kuntum haddaad tihiin mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin macnaheedu waxa weeye waan soo marnay in buurta dusha laga saaray inta lasoo fujiyey buur baa dusha laga saaray buurtii markii dusha laga saaraa waxaa lagu yidhi dushoodaa la istaajiyo waxaa layidhi khuduu maa aataynaakum biquwa waxaanu idin soo dejinnay oo aanu idin siinay oo kitaab iyo awaamiir ah qaata si dadaal ku jirana qaata ka baxa ciyaarta kitaabkan si dadaal ku jira u qaata xoog u qaata markaasaa waxay yidhaahdeen weliba maqla la yidhi wasmacuudaa waxaa laga wadaa keliya dhagaha uun ka maqla meehee intaad maqashaan yeela wey macnaha samica allahu liman xamida markaad leedahay bimacnaa ma ilaahay uun ha maqlo uun miya maya ee ilaahay ha aqbalo wey saas wey macnaha inama inamaa kana qwl qawla lmu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi an yaquluu samicnaa waatacnaa samaacani iyo aacadu yani waan yeelay wey maqlay oo yeelayo iswata wey ismacuu maqla oo haddana yeela jawaabtoodaad ka garanaysa amarkaa marka la siiyey maxay dhaheen samicnaa horta maqaloo dhegta ka maqallay laakiin tii yeela ahayd casaynaa diid bay dheheen labadaas ukale samicnaada cabsi baa u geysayoo markay is yidhaahdeen wallahi buurtu waa idinku dhici doontaa bay samicnaa dheheen gadaal dambe markii buurtii laga dulqaadayna casaynaa bay yidhahdeen waa ummad marka noocaas qalbigoodana waxaaba la dejiyey oo laga dhaadhiciyoo galay dibiga jacaylkiisu rabbi ilahi subxana wa tacala wa ushribuu fii quluubihim alcijla sida maalan suufka biyaha loo dhansi kalaa qalbigoo cabay jacaylka dibiga oo dibi meeshan ciidaya muxuu faa'iida leeyahay billahi calaykum ummaddan oo ilaahay kitaab u soo dejiyey oo intaasoo guumaysi ka soo saaray oo intaasoo dhiba ka soo badbaadiyey oo haddana dibi laga kari la'yaa bal idinku karta soo wax lala yaaba maha wax aad loola yaabo wuxuu kugu biirini waa kan meeshan u yaallay lafihiisu wax u tari laha hadduu wax qabsanayo waa makhluuqa iska daciifkaee tabarta daran muxuu kugu biirini markaad yani aada hoganaysa dul taagan tahay ee moodayso nimankii saasaa laga kari waayo maa laakiin waxaad garan kartaa ummaddu haddii shirkiyaad iyo khuraafaad iyo baatil ay ku soo noolaayeen baatilka iyo shirkiyaadkaasi si fudud inuu qalbigooda uga dhammaadaayay way adagta waxuun unbaa qolof ku jira xunbaa meel ku laaban oo marmar soo bixi saas way macnaha saxaabada nebiga sal lla lay slam soo qaar ka mid a maalintii yacni xunayn sooma ahayn soomayna dhihin ijcal lanaa yani daata amwaat qolo geed caabudayay soo mareen oo geed intay macnaha sursudheen seefahooda markay ku dagaalgelayaan iyo sursurahaya oo seeftan geedka la surayo geedku macnaha seeftuu barakaynahayaayo hadhow markii lagu dagaalamo ayay seeftu si fiican wax u qabanoo baraka ka raadinaya markaasaa waxay dhaheen nebi allow annagana waxaad noo samaysaa geed tan oo kale ahoo aanu barakaysanno nebi maxamed bay la socdaan salawatu rabbi wasalaamu caleyh dad iska cusubayan islaamnimadooda cusubta markaasaa nebigu wuxuu yuri sal lla lay wasalam ilaahay baan ku dhaartay oo waxaad dhahdeen reer bani israa'iil hadalkay dhaheen oo ahaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha ilaah noo samee siday kuwanba ilah u leeyihin qolo uun dibi caabudayso ilaahay kayrkii caabudaya unbay soo agmareen intii unbaaba ku dhegtayba marka war dibigan maxaa idinka gelay dibiga qalbigoodaa la cabsiiyey oo saasaa looga kari la'ya gaalnimada ay gaaloobeen daraaddeed baana qalbigooda loo dajiyey ee waxaad tidhaahdaa waxaa baas lahaaday waxa uu iimaankiinu idin amrayo oo idin farayo haddaad mu'miniintiin soo iyagu iimaan mayna sheegan war xaggeed ku aragteen iimaan dibi ha la caabudo leh oo xaggeed ku aragteen iimaan ku haya samicna wa casayna xaggeed ku aragteen oo xaggeed ku aragteen iimaan yacni waxa weeye dibi caabudaya oo xaggeed ku aragteen iimaan rusushii laynaya bi'sa maa ya'murukum iimaanukum wey iimaankiinu iimaan iimaan maba jire laakiin iimaanka waxaa idin farayaa ayaa baas lahaaday xumaaday kaasi iimaan maaha balaayi ha ku dhacday saas macna ayib wadkur waxaad xustaa wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti akhadnaa aan qabannay miithaaqakum ballankiina markaan qabannay oo wa ballankii dhaarta lagu adkeeyey oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiinnana adtuura buurtii aan kor yeelnay khuduu baanu idinku nidhi markaa qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay qaata biquwatin waa kitaabkii la siiyey biquwatin xoog ku qaata si dadaal ku jiro qaata oo ciyaar aan ahayn oo aan sahlasho ahayn iyo fududaysi ayna ku jirin wasmacuu maqla alla tawreed wuxuu idinku yidhi maqla oo raaca qaaluu waxay dhahdeen samicnaa maqallay dhegta ka maqallay wa casaynaad caasinay oo amarkeedii diidnay wa ushribuu waa la cabsiiyey buu rabbi yihi subxana wa tacala oo waa la dhansiiyey fii quluubihim qalbiyadooda dhexdooda waxaa la dhansiiyey alcijla ay cibaadat alcijli ama xuba alcijli dibiga jacaylkiisaa qalbigooda la dhansiiyey oo sida biyaha oo kale u galay xidid yani meel walba ka galay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed gaalnimaday ku kaceen daraaddeed ayaa arrinkaasi ku dhacay qul waxaad tidhahdaa bisa waxaa baas lahaday maa shay baa baas lahaday ya'murukum uu idin amrayo bihi isaga iimaanukum iimaankiinu idin amrayo in kuntum haddaad tihiin weeye mu'miniina mu'miniinaad tihiin maba tihiina wey macna hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem